dhinaca kalena waxaa noo suura gashay inaanu wareysanno ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo xilligii uu jagadaasi hayay ay soo shaacbaxday muranka badda soomaaliya iyo kenya sidoo kalena dowladiisa ay isfahamkii caanka noqday ee memorandum of understanding ay la gashay dowladda kenya kaasi oo ku saabsanaa badda soomaaliya ugu horeyn qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana aan weydiiyey sida uu arko xukunka maxkamadda
arrinta muhiim waxa ah horta ummadda soomaaliyeed inay hal arrin ogaato shalay go-aankii ay i c g da gaartay wuxuu ku salaysnaa laba qayb qayb waxay ahayd qaybta sharciyadda oo ii aan isku hayna kenya ahayd ecodistrict line iyo iyo parallel line oo kenya wasiirkeeda ahaa sharciyadda annaga noo heleysay runtii gub weynana ahayd inay qaataan ecodistrict linekii ee markaas annaga aan taagnayn ama sharciyadda dowladu ay markaas ku salaysnay qaybta kaleeto waxay ahayd qayb samafal siyaasadeed aan leeyahay ayay ahayd oo siyaasad ah oo i c g du marka ay leedahay equitable solution ay leedahay wax yar badda ilaa adigu intaasoo meel north ha looga kaco kii annaga aan sheeganaynay arrintaas waxay arrin siyaasad ku salaysan doodeeda seeay ku gaartay i c g da arrintaas waxay u baahan tahay dood ayadoo wakti kale tahay laakiin annaga guud waxaa noo ahayd dhinaca sharciyadda ah inay ecodusa saanka ay doofkaraysay
laakiin hadda marka la fiiriyo qadka sida loo jeexay yaa haysta in badan soomaaliya iyo kenya boqolkiiba siddeetan iyo shan anaga haysana boqolkii shan iyo toban ayaa hadda kenya waxaa loogu sameeyna waxay samafal siyaasadeedkan aan kuleeyahay oo weliba waxa ay argumentka ay samaynayeen i c g da waxay soo geliyeen haddii berita ka maalin ay tanzania iyo kenya arrintooda ecodismsn tagto inay kenya luminayso badda accesska ay u leedahay oo idin marka ayagoo taas ka sama qaadaya waxaa moodaa inay xoogaa siyaasad ku saleeyeen go-aankaas ay leeyihiin equitable solution na waa loo baahan yahay fifteen percent oo loo furayo badda kenya yani inaanan ka xirnayn accesska ayay horta intaas u sameeyeen dad heshiiskan si dhow ula socda waxay leeyihiin dhinacii ilaa shan ceel oo aad maaragtay muhiim u ahaa wax soo saarka kheyraadka shidaalka uu ka mid yaho kale ayaa intiiba kenya loo xukumay runtii aniga hadda ceelasha ceelasha iyo horta xooga dhulka boqol kiiba siddeetan iyo shan iyo contactski ay bixiyeen iyo blockski ay bixiyeen boqol kiiba siddeetan iyo shan horta soomaaliya ayaa la siiyey sharciyaddana boqol kiiba boqol waa la hesay soomaaliya laakiin arrinta hadda taagneed shidaal maba ahayn oo equitable solutionkan ay ku saleeyeen waxay ahayd accesska badda inaysan lumin kenya taas waa siyaasad waxay la tahay doodeeday leedahay laakiin aniga waxaan ku leeyahay ceelashaas iyo intii badnayd boqolkiiba siddeetan iyo shan baddii markaas yani ay ka taagneed hadalka waxaa qaatay soomaaliya ayaa loo xukumay tan aa hadda leedahay waa la siyaasadeeyey marka ma la dhihi karaa kenya maxkamadda ugu roonaatay
samafalkaa siyaasadeed sababtay u gaareen maxkamadda oo fifteen percent dhulkii aan sheeganayna ay adigu to alif nautical mile ay kor uga kaceen linkii annaga aan sheeganaynay arrintaas arrin doodeeda leh weeye u baahan dad sharciyaqaanaha inay inta galaan ay fasiraan sababta iyo waxa ay ku saleeyeen laakiin markaan akriyey waxaan u qaatay inay arrintaas siyaasadaysan tahay sababtoo ah waxay xataa soo geliyeen tanzania oo hadday dhacdo berito in tanzania ay kudisan noqoto kenya inay yani la siiyo space yar oo ay badda access u yeelato inay ku salaysan tahay taasaan filayaa laakiin dad sharciyaqaanaha iyaga runtii room inay arrintaas galaan ka hadlaan adiga sidee u aragtaa mas-uul hore ahaan qof ahaan markaad fiirisa annaga annaga annaga runtii guri weynanu ahayd falastiin sababto waxay tahay kenya horta waxaan rabaa inaan ku noqdo oo dadka waxyaaba badan isfahamsanayna jira annaga horta ilaa iyo lixdankii iyo dowladdii milatarigaba annaga iyo kenya marnaba aynaan sameyn wax walba delimitation iyo delineation oo micnaheedu yahay oo micnaheedu yahay inaynan qof kasta waa sheegata laakiin marna agreement lagama gaarin in xuduudkaas ya xuduud labada dal isku waafaqeen sababta ay weliba kenya waxyaabaha annaga khatarta nagu ahayd waxay ahayd laba mar dowladdii milatarida aan umalaynay seventy nine iyo eighty nine ay kenya sheegatay in xuduuddan parallelka ah dowladdii milatariga markaas kama aysan hadlin kamana aysan jawaabin waxaan isleeyahay aniga oo runtii waktigaas dowladdii sivilka iyo dowladda soomaaliyada milatariga ahayd labadaba ay wargaabsadeen qayb waxaa ka ahayd sababta foreign policy objectivekii soomaaliya waktigaas wuxuu ah shinta soomaaliya waxayna ka cabsadeen waa isleeyahay haddii aad arrintan deliminationka iyo delimitationka aad ku mutidaan sida xaqa ah a u leedihiin ee conditions positionka ah inay keeni karto inay ka tanasuleen arrintii dhulka energy iyo markaas xaaladihii taagnahay marka sidaas darteed waa ka gaabsadeen marka labadii kun iyo shantii ayay golaha wasiirada intay fadhiisisay waxay samaysa wax la dhaho self reclamation of bond marat oo ah inay soo cusboonaysiiyeen arrintii ay eighty-nine iyo sheegeen oo ahaa parallel line-ka ah inay xuduudkeenu tahay parallel line m o u d annaga aan xinay ayaa horta marka ugu horreysa lagu cadeeyay kenya waxa ay sheeganaysa oo parallel line-ka iyo annaga marna inan delimination delimitation ayna ka samayn shalay maxkamadda waa ay soo hadal qaatay waxayna sheegeen in m o u-ga ama memorandum of understanding-ka uu ahaa in wax heshiis ah aanu jirin oo kenya iyo soomaaliya ayay ka gaareen xuduudda dhinaca badda laakiin dadka weli duraaya waxay leeyihiin kenya waxay u horseeday guul sababta ay guusha uga gaartayna waxay tahay m o u-gi arrinta horta m o u-ga dadku runtii waxay aad runtii ayadaa baxsanta hadda dacwada kayskeena sababto ah kenya markii dambe haddaan fiidisay oo dhan doodeeda waxay ku saabsaneen wax la acquarances acquarances waxa waaye markii qof intuu dhul sheegta qof ka qabsado waaye waad og tahay markaas waxay noqonaysaa qofka inuu xalaalaysto dhulka m o u-da dadkaas duraaya iyo dadka hadda waa fahmeen boqol kiiba sagaashan dadka duraayana arrin siyaasadeed darteeda u durayaan laakiin iyada ugu horreysa wax loo adduunka u sheegay inaana kenya annaga marna aynan ka xaajoon boundaries wax m o u-dana markii horeeta oo siday ahayd ay ahayd extension of annaga continental sharifkeena oo markaas laba boqol inta laga qaado saddex boqol iyo konton la gaarsiinay guusha ugu weyn oo soomaalida runtii usoo hoyatay maanta waa laba arrimood horta waa mare arrintan dacwada ayaa baxasha marin habaabisee annaga soomaaliya m o u-daas waxay u keentay laba guulguul ah in laba boqoloo nautical mile intaan ka kacno maanta baddeena xuduudkiisa ay tahay three hundred fifty ugu yaraan ilaa lix boqol oo kun oo soohdin badeeda ayaanu maanta leenahay oo ay nautical mileskaas boqol iyo kontonkaas ay kusoo zaa'ideen taqriiban ilaa saddex boqol afar boqol oo kun oo kaleeto annaga naga maqna midda kaleetona waxay ahayd distance positionkii annaga soomaaliya aan mar kasta aan taagnayd ayay endorsegareysay oo kenya parallelkan ay samaysay ayadaa ku kaliahayd wax kala hadlay iyo qof kala heshiiya haw yaraatee dowladda soomaaliya ama mid horaata ama mid dambeetaas inay heshiin kenya hadda waa ay diiday inkastoo soomaaliya dhinaceeda ay soo dhoweysay qareeno ka mida maxkamadda iyo kuwa banaanka joogaba waa ay durayaan xaggee ku dhammaanaysaa marka hadde waxay la tahay i c g da ay hadda go-aamisay waxay la tahay waa arrin iyadu kenya waa ku hordhacda waana garanaysa waxa kan khaladkeeda iyo runtii in sharciyadda adduunka ay kudistance ku dhisan tahay go-aanka samafalka siyaasadeed ee i c g da sameeyeen ee equitable solution ugu magacaab ruuxeeda waxay sabgarayn doontaa presidence cusub oo sharciyada adduunka hadda dowladaha isqosbaan ay qayb ka noqon doonta arrintaas waa siyaasad waxaa muhiim ah dad maweyn dad siyaasiyiin inay adres gareeyaan runtii dood kaleeto wey laakiin arrintan dacwada hadda waa final arrinta la tahay kenyana dee waa diida laakiin meel yani waxba waxay diiri kartaa un implementationkay caqabad ka keeni kartaa laakiin ilama aha in hadda sharciyad kaleeto iyo meel kaleeto hadda loo noqonayo oo i c g da ka weyn oo hadda la dhahayo racfaan laga qaadanayo inay jirto umalaynmayo kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo qodka telefoonka iigu warramayay